in kulankii maanta ee baarlamaanka ay yeesheen sidoo kale qaybihiisii dambe lagu qeybiyey qaraar baarlamaanka uu ka soo saaray duqeynta ciidamada kenya ay ka wadaan gobolka gedo qeybo ka mid a duqeyntaasi ayaa baarlamaanku qaraar ka soo saaray isagoona dowladda kenya ugu baaqay inay joojiso duqeyntaasi qaraarka qeybihiisa dambe waxaa loogu yeeray in ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke uu dhammaadka bishan hor yimaado baarlamaanka si wax looga weydiiyo xukuumadda iyo waxa ay kala socoto duqeymahaasi xildhibaan maxamuud cali magan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo la hadlay warbaahinta kadib qaraarkan ay soo saareen mudanayaasha baarlamaanka isagoo ka mid ahaa xildhibaanadii qaraarkan soo diyaariyey waxa uu sheegay in qaraarkan ay soo diyaariyeen ay isleeyihiin waxaa lagu badbaadin karaa shacabka ciidanka kenya ay duqeymaha ku wadaan waxa uu sheegay xildhibaanku in muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo gaaraysay cabasho ay qabaan dadka ku nool qeybo ka mida gobolka gado kaa oo ay ka qabaan ciidamada dowladda kenya oo duqeyn aan loo aabayeelin ka geysanayay qaybo ka mida gobolka gado kadib weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka ceelcadde oo ka tirsan gobolkaasi waxa uu sheegay xildhibaanku in ilaa iyo hadda ay hayaan khasaaraha dadkii ku dhintay ee duqeymahaasi lasoona gaarsiiyey iyaga uu ka badan yahay konton qof halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen sagaashan iyo saddex qof oo kale runtii xildhibaanku waxa uu sheegay in arrintaasi ay kaga sii xumaadeen iyadoo aysan ka hadlin weli xukuumadda soomaaliya iyo in golaha wasiirada oo aan ku soo hadal qaadin xildhibaanka ayaa sidoo kale wax laga xumaado ku tilmaamay in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay weerarkii ka dhacay deegaanka ceelcadde maalintii uu dhacay isagoo ku sugan magaalada kismaayo una tacsiyeeyey dowladda kenya iyo madaxdeeda balse aanu ka hadlin weerarka ciidanka kenya ka dambeeyey weerarkaasi iyo duqeymaha ay ka wadaan gobolka gado ayna ku waxyeeleynayaan shacabka halkaasi ku